bismillaahi raxmaani raxiim gobolkaani iyo haddaan kaaga waramo gobolkaani waa gobol beeraleeya gabdhaha oo gobolkan ku nool waa beeraaley waa xoolaaley waa maxaan ku iraadaa muruqmaal oo ku ku xoogsada adigu xoogooda ku adeegta sidii burburkii u dhacay mxto dawladii ay nooga burburtaba ahay iyagu iskaaba oo iyagu wax isu dara annagana aan ahayn ururadii sagaashan iyo labadii la aas-aasay ilmaha maxato dadkan dhibaatada ku dhacda inay u cildhaamiyaan u joogsadaan ahayn marka hawshan maanta lay idmada kasii horaan shaqey jireen bulshada aniga horjoor u shaqey jiray maantana meygi iyo meel kasii badan inaan ka qabsada ayaan jeclahay madda koowaad hadda aan kusoo aadaa waxaa ah iyadoo kulayl jiro oo biyo la-aan jirto oo shuban biyood jiro oo dhibaato xoog la horteyda taalo ilaahay aan la baryayo in caalamka iyo intii wax gargaarta iyo ummada soomaalida wax haysata ay nagu taageerto gobolkan waa gobolka u nugul xoolihiina ka baabi-een oo xoolihii haddina biyo abtaan haysan dadka beeraha dhaqa jirana beerihii marna fatahaadu ka goyso marka webigi joogo fatahaad ay ka jartoon ayna badar haysan marka dhibaatadaasaana hortaala maamo waxaana leenahay inta u gurma karta ha usoo gurmato waa tahay annaguo arrinta gurmadka iyo biilaanta deegaanka ka jirta dib ugu soo laabanaynaa bal marka hore shaqada ururkan iyo waxa ay tahay ayaan rabnaa sharaxaad guud mudana guddoomiye inaad naga siiso
ururkan shaqadiisu waxay tahay waxay tahay isku xirka hooyada iyo maxuu aheeto dadalaanka iyo maxuu aheeto arrimaha bulshada sida haweenku ay kaalintoora uga qaada lahaayeen maamul maamulada jiro ama siyaasada guud waa tahay ma jawhar keliya ayaad inta badan culayska aad saaraysaan oo haweenka ku nool keliya miyaad ka warqabtaan mise dhammaan degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe haweenka oo xiriir miyaa idinkala dhexeeya maasha allah ha xiriirka gobolka shabeellaha degmooyinkiisa haddana maadaaman aan maamul goboleed nahay oo hir shabeelle aan nahay ilaa beledweyne waxaan rabnaa inaan isku xirnaano oo gabdhuhu gacan isi siiyaan waxaan rabnaa gabdhuhu tafaraaraq dhexdooda inuu ka baxo usoo jeestaan say dalkooda iyo dadkooda uga qaybgeli lahaay waa tahay xubno kolley waa uu leeyahay ururka balqaabka wuu dhisan yahay iyana haddaad faahfaahin naga siiso
ururku weli maxuu heeto xibnihiisii mala dhamaystirna waa dhiman yihiin weli ma la kaabin hadda waxaa noo magacaaban xogeeyihii guud iyo waxaa noo magacaaban madaxgudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeen sadexdaasa noodaaba taagan waa isbuuc gudihiis oo ururku haddana waxaan la kowsanaba ulaasyadaanaba la kowsana marka saacada dhow haduu ilaaha yiraa xibnaha waa buuxigeyna tallaabada ugu horeysa hadda intaad xilka la wareegtay oo aad qaaday maxay tahay tilaabaha aan qaado oo ugu horeysa waxawaaye aan qaada waxay tahay gabdhihii inaan kow wacyigelin aan u sheegon ilaa gabar gabaray umagin tahay dhibaatada maanta dhacaysana gabar gurigood iyay ku dhacaysaa aabuhu waxa guuda uu ogya hoos waxa ogwaa gabdhaha inay gabdhuhu iska warqabaan inay gabdhuhu contribution samaystaan in midda walaasheeda oo liidatatay cawar hooyo karta ay qadada ay ka taalla ama cashada ka aalato aan taas u gargaarno biyadaamisan waxaan ka bilaabna hadda juulada ugu horeysa bayaxaaw waxaan ku xejinaa tuule la yidhaahdo maxaatodmeyko waxaa hadda maanta hadaa la yidhaha aan tegaynaa helgan meel la yidhaha haddana saasaan rabnaa inaan biyaha u gaarsiino oona korkeedun waagan oon unugu taageerin oon onaku contributionkeena aan samaysanayn meelaha biyodhaaminta aad ka samaynaysaan nolosha haweenka iyo dadka ku dhaqan haddii aad fiiriseen xaaladooda maxaad ku qiimayseen maxaan ku qaymayna maxaan ku qaybayna waawaba iyadoo telefishinkana waa naga duubiya telefishinka oo maxuu eto universal iyo waxaana la jireen telefishin la yidhaahdo asagana oo aduu warbaahintaada la joogta saan u fahmay sax waa nala jireen marka dhibaata ma u noqoto maama qoys aan biyana haysan baadna haysan waxa ka dhici karo waa dareemi karta marka waxaan leenahay ilaahay macbuuda gacanta in wax ma tari karto biyahaasa una noloshu waa biyaan leenahay cagas biyo cawad haday ku eegaan taamaa wanma u kaafiyaan wanma u taraan waa tahay xiriirka ururka iyo wasaaradda haweenka hirshabeelle ka dhexeeya bal iyana arrinkaa sharaxaad iga sii waa sidee maadaama xilkan aad ku cusub tahay weli wasaaradda cid ka socota oo aad arrimahan kala hadasho aad la kulantay ma jirtaa maadaama xaggii caafimaadkana dhibaato ay ka jirto xitaa wasaaraddii caafimaadka ee hirshabeelle bal arrimahaas wasaaradda muxaafimaadka waxaa wasiir ku-xigeenka ayaan isla joogna saaka xisbitalka ee daraad shalay oon ka hadalnaynay oo muxuu shwenbiyood xoogay soo bilowday oo meesha la yiri wacyigelin waa in meeshaana laga sii hordego waa in ummadda lagu baraarujiyo dhibaatada maanta bilaabatay inay sii xoogeysan karto waa isla jirnaa wasaaradda caafimaadka waa isla jirnaa iyaga maalin walba laakiin wasiirka waa dareemi kartaa wasaaradda oo haweenka wasiirka irwaaga lama lama magacaabin waa dhimanyahay waxyaabaha aad kala hadasheen ugu waaweyn muhiimaddu aad saarteen ama kulankiina aad ku saarteen maxay ahaayeen maxaase faa'iido weyda kaga soo baxay kulanka ah waxaa kulanka nooga soo baxay oon ka faa-iidnay inaan wacyigeli ummadda usii sheegno maadaaman ee kuleyl oo bilowdo oo kuleyl jiro biyo la-aan ma jirto waxaa dhici kartaa dhibaatooyinka shubanku inuu sii ballaarto looga hortigidahay kii wax haystay mar ummadda caawiya hay-adaha maxuu hatood ku shaqalagoo caafimaadka ay naftiga hore ay noo keenaan oo maxuu hatood lasii hordego waxaa la yidhi kahortag ayay wuxuu leeyihiin in laga hortaga marka ugu horeysa oo wacyigelina la suubiyo tuulooyinka aan tegayna mar walba aan tagna waxaan dhahnaa nadaafada ka shaqeeya si qashinka iska fogeeya biyamada weysatood waxba ku dhaqin male laakiin nadaafada ugu dadaala gabdhaha oreyihiin iyo maxaatood dadan adigu iska dareemi kartaa tuulo waayo waxay haystaan la jirin saabuuntuba dhib ku dee maxaahata dambastaada dad caaga biyaha hoose dhexlaha aad hesha hataa dambasta ilmaha gacanta ugu dhan waa saxrada ka dhaqda saasaan deyna meelaha hadda ugu daran ee aad soo aragteen oo biilaantaasi iyo cudurradan ay ka dilaaceen mudana guddoomiye waa halkii haddaad noo carabowdo
nawaaxiga gobolkan shabeellada dhexe qoraxsin galbeed iyo bari meel isdhaanta male meelaan dhibaatadu aysan ka jirin intaan gaarnay iyo intaanan gaarinba meel ay dhibaata aynan ka jirin ma jirto waa baahida naftigeeda waktigii xilligii ayna ka faa-iidaysa weligood oo taagnay maanta weligood biyo lahay waa fatahaye wixii oo hadow fatahana wax lagama helin meelihii oo oo biyihii galeen hataa beerihii mahala laalaalsasinta hadii oo muxuu hatood ee aanfalna yiri markay soo dhoorta cayayaana ka cuna marka dhibaatadaasaa jirto dhibaatadu waa baaxsan tahay ilaahay maxbuuda dowladan oo dhalto quratay oo hortuntaahoo maxaa waxaan leenahay oo madaxweyne waarne ummadaasay inuu isaguna mas-uuliyadeeriyo wiyo ilaahay hawla kaalbeed madiine cadow calow waxaa tahay guddoomiyihii degmada ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe maadaama aad arrimahaasi oo idil aad indhahaagaad ku soo aragtay qoysas badan oo soomaaliyeedna ay deegaanadaasi aad sheegtay ay ku dhiban yihiin oo biyola-aan iyo cudurro biyola-aantaasi ka dilaacay iyo nadaafad daro aad soo aragtay bal arrimahaasi baaqaagi ku aadan xaggii hay-adihii iyo dowladdii dhexe ee dalkan iyo maamul goboleedka hirshabeelle bal baaqaagi arrimaha ku aadan baaqayga ku aadan waxa waaye dowladda federaalka ah oo ugu horeeyo farmaajo oo ku xigo qayre waxaan leenahay gobolka shabeellada dhexe wuxuu ahay dhul beereed wuxuu ahay dhul xoolaaley ah intiba wixii elihii ay ku noolaayeen wedigaas wahay wedigii mahaystaan xoolihii waa baktiyohay dadkii oo jiinka ku noolay hadday wadi waayeen ceel fiican oo hataa caafimaada ma haystaan oo ceelal male tuuladii haddaan tagno inku tagno ceel male geed oo bam oo saas gacanka loogu riixayo heestaan wax u dayactiraaya male waxaan leeyahay gargaar bila aadamnimo in hay-adaha oo waxtaa kuleeyo hataa dadka maxaa heeta jaariyaashaah oo dibadda jiro dhulkan qof walba dhulkaan uu u dhalatay intii u dhalato waxhaysata hataa uu soo gurmato kuleelka maanta jiro iyo dhibaatadan halooga soo gurmadaan laa caalamka islaamna hanuu soo gurmado inta muslim oo hanuunkayna uu dhibayo
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiine cadow colow oo la hadlaysay warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taasi ahayd mudane gudoomiye aad ba u mahadsan tahay